ninkan caasha buu talaabay waxaanu taabanayo
waa tahay codka baxsan ee allah u naxariistay maxamed salebaan tubeec iyo faadima cabdulaahi kahin mandeekh halka aad kala socotaan waa madasha furan waxaad naga dhagaysanaysaan sagaashan dhibic hal f m iyo c j s f c a iyo weliba edmonton oo aad naga dhagaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan f m c j s r com iyo baryaheena bulshada youtube facebook tiktok iyo instagram oo dhammaantoon aad ku heli kartaan magaceena madasha furan bartamihii barnaamijka ayaanu soo gaarnay weli waxaa inagu soo maqan qaar ka mida barnaamijyadeena sooyaal ayaad mar dhow maqli doontaan marka horese xasan carab ayaa waxa uu inoola diyaar yahay barnaamijkii afka hooyo ka baro madasha furan
aad baad u mahadsan tahay jaamac farasle barashada bilowga xarfaha afka hooya waxaad kala socon kartaan madasha furan iyo baraheeda bulshada maanta waxaynu ku baran doonnaa xarfo dhowr ah waxayna noqon doonaan gebagabadii barnaamijka qaybtiisii hore haddii allah wadi la ogolaado markaa bal maanta xarfahaan isla eegayno waxaa ka mid a tusaale ahaan haddaan soo qaato xarafka ka xarafka ka marka la isticmaalayo haddaad eray ka dhigto waa badan yahay adiga laftigaaguna waxaad isku dayeysaa bal hadda anigu waxa fududeen soo qaatay waxaa ka mid a maalin walba waxaynu isticmaalnaa kabo kabo xarafka ugu horeeya waa ka weeyi xarafka labada ku xigana waa shaqal waa a ba baa ku xigta o iyana shaqalaa ku xigda afartaa xaraf buu ka kooban yahay marka maalin walbana kaba waa taqaanaa tusaalaha kale labaad ee aan ka ka soo qaadan karna waxaa ka mid a kaneeco kanaaco waynu wada naqaanaa oo dee dalkeenniibaba aada ugu badnayd oo ilaa haddana magaalooyinka qaarkood khaatibaaba laga joogaa kanaaca waxay ka kooban tahay ka iyo a iyo na iyo e iyo ca iyo o waa kaneeco kaneeco markaa waxa ay gelaysaa ereyga aynu maanta ka barannay ee labaad ee ke ka xarafka labaad aynuu gudbayno waa xarafka la weeyi allah haddaanu tusaale ahaan idiin soo bixiyo waxaa ka mid a aan idsiin karaa libaax libaax waa la wada yaqaanaa soomaaliduna waa ammaan bay u haysataa laakiin waa bahal libaax waxaa weeyaan la i ba iyo a iyo xa waa libaax soomaaliduna way isku ammaantaa hebel waa libaax baa la yidhaha Ee, waxaan filayaa inaad ila socotaan ee, akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa iyo akhyaarta baraha bulshada naga daawanaysa madasha ee, furan ee, daayartaan ugu talagalay inay ka bartaan afka hooyo oonu dib u xasuusino Ee, waxaa ka mid a ee, xarafka laabaynu weli dhex joognaa waxaa ka mid a lacag lacag waan wada naqaanaa maalin walba waanu aragnaa oo dee lacagta adduunyadoo dhan baa ay isticmaasho waxbaana lagu kala bedeshaa haddaba lacag waxay ka kooban tahay xarafka la a a a ga waa lacag haddaan ka sii gudubno eh, xarafka kale aynu u gudbayno maanta waxa weeyaan xarafka ma Een, ma haddaan iyana laftigeeda erey ka dhigno waxaa ka mid a waa waxaynu wada naqaana malab maalin walba waad aragtaan waa cuntaan malab marka wuxuu malab ka bilaabmaya wuxuu malab ka bilaabmayaa ma a la a ba hahey haddaynu sii soconno ma waxa haddana aynu ka qaadan karnaa xaraf kale masjid baanu soo qaatay masjid waa la wada yaqaanaa waa meelahaynu ilaahay ku caabudo inay ku caab- ku cibaadaysanno waa ma a sa ja ida waa masjid Ah, xarafka kaleen u gudbayna waxaa ka mid a na baynu istaagnay ma iyo na mar walba way isku xigaan Ah, ma waxaa na waxaanu soo qaatay waxaa ka mid a eh, tusaale ahaan ereyga nacnac nacnac waa la yaqaana oo aad buu caan yahay caruurnimadii baan aad u xasuustaa aad baan u jeclaana naca Ee, wuxuu ka mi- waxa waxa weeyaan waa na a a na a nacnac wuu isku soo noqday waa laba nac nac bay noqonaysaa Ee, xarafka kale ee na aan kusoo xidhayna waxaa ka mid a waa nabad nabadda waa la jecel yahay nabad baa naas lanuuga leh hees laydhaana waan maqlay Ee, nabadna waynu u baahan tahay ilaahayna soomaali nabad ha inoogu soo celiyo waa xarafka na a ba a da xarafka kale aynu soo qaadanayna waa xarafka wa Een, xarafka wa haddaynu ere ka dhigno wadne wadne wuu inagu yaalaa ee xooluhu ku yaalaa wax alla wixii ilaahay bowroo dhan wadne waana mishiinka ummadda iyo wax walba wada waa wa a da na e waa wadne xarafka labaad een soo qaadanayo waa waalid waalid waana wadaqanaa waalid bayna dhalay hooye aabbo marka ilaahay intii dhimatayna ha u naxariisto inta noolana allah cimriga ha u dheereeyo waalid waa wa a la iyo i da waalid xarafka kaleynu u gudbayno waxa weeyaan xarafka ha ha haddaanu ka dhigno erey waxay noqonaysaa hilaac baan soo qaatay waad wada taqaanaa hilaac inta badan een, roobka iyo maaraha qaarkood ayuu ka dhacaa hilaacu waa beriq bay dadka qaarkoodna u yaqaanaan laakiin hilaac baa aad dadku isticmaalaan waa ha i la a iyo ca xarafka u dambeeya aan ku soo gabagabaynayo een, ha waxa weeye hilib hilib maalin walba waan cunnaa maqaadaynu ka cunnaa guryaha lagu samaystaa waa ha i la i ba
حتقولوا أوه
hadda waxaynu u gudbaynaa xarafka ya waa xarafka ugu dambeeya ee koob iyo labaatanka shibane ee afka hooyo waa ya ya waxaan ka soo qaatay yaxaas waad wada taqaanaan yaxaas waa wax webiga inta badan ku nool meel walbo webiye waaweyn adduunkana waa laga helaa soomaaliyana aada buu ugu badan yahay yaxaas waa ya xa a iyo sa yaxaas xarafka kale ee aan ku soo xidhayo barashada afka hooye qaybta shibanaha waa yicib yicib waa geed cajiiba oo inta badan wuxuu ka baxaa gobolada bariga iyo sanaageria waa geed aada u dawaa dadkuna ay aada u isticmaaleen waana macaan yahay midhihiisa yicib baa laydhaha waa ya ca i iyo ba halkaa waxaa inoogu soo dhammaaday koob iyo labaatankii shibane iyo lixdii shaqal ee xarfaha afka hooye ka baro madasha furan insha allah inta aynu dib ugu kulmi doono hawada iyo barnaamijyada aad ka daawan doontaan youtube-ka instagram-ka iyo tiktokaba iyo facebooka halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xarfihii waxaanse u sii gudbi doonaa qaybtii labaad haddii allaha awoodole ogolaado waa anigoo xasan caraba iyo saaxiibaday oo jaamac farasle uu naga caawinayey farsamada iyo axmed baashe oo duubid ahaa dhammaantiin waxaan idinku kaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu
Listen to Home of Burnaby Rock, CJSF's Lux Rock Electronic Show. Two hours of relative power each and every Friday, 6 to 8 p.m., and repeats every Thursday, 10 to midnight, right here on CJSF 90.1 FM. Do it.
waa tahay dhegeystayaal halka qadarka xayeysiinta iyo barnaamijkii afka hooyo ka bara raadiyaha aad kala socoteen waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan sagaashan dhibic xal f m iyo c j s f c a oo bernaby b c ah ee gobolka albeerto waxaad naga dhegeysanaysaan sideed sideed dhibic shan f m c j s r com habeenka axadda ah sideedda ilaa iyo sagaalka fiidnimo halka aad b c naga dhegeysanaysaan sabtida toddobada ilaa iyo sideedda fiidnimo weli waxaad nagala socotaan barnaamijkeenii fiidnimo waxaa inagu soo maqan barnaamijkii waxaa inagu soo maqan barnaamijkeenii sooyaal oo axmed baasha uu inoo hayo
kulanti wanaagsan dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijkeena sooyaal oo aadaalaaba kala socotaan f m sagaashan dhibic hal ama c j s f c a iyo baraheena xidhiirka bulshada ee madasha furan iyo sugan midiya weli waxaan dhexda uga jirnaa barnaamijkeennii ama taxanaheennii sooyaalka bogaaga kanida maantana waxaan barnaamijkeenna ku falanqayn doonaa goorta ay reer yurub yimaadeen dhulka kanada sababta ay u yimaadeen sida ay ku yimaadeen qaabka ay ula dhaqmeen dadka abogaaga ah ee dhulkan loogu yimi iyo sida uu ku bilowday xiriirkoodii ka ganacsiga dhogorta oo markii dambena khiyaanada isu rogay kumanaan sano ka hor inta aysan yurubiyanku imaan dhulka maanta loo yaqaan canada waxaa ku noolaa dadka abogaaga ah ee loo yaqaan indigenes people waxaa lagu qiyaasaa inay ahaayeen dad tiro ahaan ka badan nus milyan ilaa laba milyan oo qof waxay ahaayeen bulsho si wanaagsan u dhaqan oo leh hogaamiyayaal nidaam sharci ganacsi isku xidha inta badan waqooyiga ameerika dhaqaale ahaan waxay si weyn ugu tiirsanaayeen ugaarsiga kalluumaysiga iyo beeraha qiyaastii qarnigii tobnaad ee milaadiga koox badmareena ah oo ka soo jeeda yurub gaar ahaan dhulka maanta loo yaqaan iskandinafiyaanka iyo griiga ayaa soo gaaray waqooyiga newfoundland oo ah jasiirad ku taala cidhifka bari ee dalka kanada kooxdaas waxay halkaa ka samaysteen deegaan ay muddo deganaayeen ujeedkooduna wuxuu ahaa in ay dhulka ka dhoofsadaan alwaaxda kalluunka iyo khayraad badan oo xilliga muhiim u ahaa qaaradda yurub muddo ay kooxdaasi khayraad kala duwan oo xilliga xadaaraddii noorsiga muhiim u ahaa ay halkaa u joogeen ugu dambayn way ka noqdeen kadib markii dagaal ay kala kulmeen dadka abogaaga ah sidoo kalena ay dabooli waayeen kharashkii kaga baxayey alaabta dhulka kanada laga soo rarayo maadaama masaafadu dheerayd dadka halkaa la geeyeyna ay kharash iyo ciidamo dheeraada u baahdeen sidaa daraaddeed kooxdaasu muddo dheer ma sii joogin dhulka kanada mana dhisin gumaysi joogto ah sidaas awgeedna intooda badan ma uusan bedelin taariikhda iyo nolosha dadka abogaaga ah qiyaastii shan boqol oo sano kadib waxaa yimid mowjad labaad ama koox labaad oo reer yurub ah sannadkii kun afar boqol toddobiyo sagaashankii john cabod oo ka soo safray boqortooyada ingiriiska ayaa gaaray xeebaha atlantiga ee dalka kanada kadib kun shan boqol iyo afar iyo soddonkii jack cartey oo faransiis ahaa ayaa sahmiyey webiga santi lawrence halkaas oo markii dambena uu faransiisku sheegtay ugu dambayn sannadkii kun lix boqol iyo sideeddii milaadiga samuel oo isagana faransiis ahaa ayaa tegey bariga kanada halkaas oo uu isla sannadkaas ka dhisay magaalada kubeg taas oo noqotay deegaankii ugu horreeyey oo ay si joogto ah reer yurub kanada uga samaystaan maxay reer yurub u yimaadeen dhulka kanada sida la sheego waxay lahaayeen dhowr ujeeddo oo kala duwan waxay raadinayeen marinbadeed cusub oo ay aasiya ugu safraan maadaama ganacsigooda iyo noloshoodu ay ku xirnayd beriga fog waxay doonayeen dahab iyo khayraad dabiiciya oo kala duwan oo xilligaas iyo maantaba muhiim u ah nolosha aadanaha in ay ka soo helaan adduunka korkiisa waxay si gaara u doonayeen ganacsiga dhogorta oo ay ku tuhunsanayeen in laga helo dhulka kanada wakhtigaas yurub waxaa qiimo weyn u lahaa alwaaxda iyo khayraad kale oo badan oo laga heli jiray dalka kanada waxaa kale oo ay doonayeen in ay dhul cusub helaan oo ay sheegtaan islamarkaana diintooda iyo dhaqankooda ay ku faafiyaan dhegaystayaal barnaamijkeena sooyaal ee toddobaadka waa naga intaa tan iyo intaan mid la mida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa ammaano alla iyo nooli kulante
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed baashe oo inoo soo diyaariyo islamarkaana halkan nagala socodsiiyo barnaamijka sooyaal oo uu toddobaadyadii lasoo dhaafayba ku eegayey taariikhda kanada gaar ahaan dadka abogaaga ah ee loogu yimid kanada axmed barnaamijkiisu waa inoo sii socon doonaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaanu weli ku jirnaa eh, barnaamijkeenii oo gabagabadii kusii siqayo dhankii heesaha aanu mar kale jalleecno
dadkii kala gada qarsada waxbaa ka dhex guuxay darbaan kuu dhiganayaa dadkii kala gada qarsada waxbaa ka dhex guuxay darbaan kuu dhiganayaa dukunkuna waadige garaax lama doone garooso waxaan ku dhume dukunkuna waadige garaax lama doone garooso waxaan ku dhumo inkubahood gaxaltihi weliba gaxaloy ku jecel adoonu ku maqnay wax kara inuu gurigo xudla sidegaal shiri fadhiyo iyaani agtaalahay inkubahood gaxaltihi weliba gaxaloy ku jecel adoon ku maqnay wax gara iguu gurigo cidla sidigaal shiri fadhiyo iyanigu taalay maxaabad
kaasi wuxuu ahaa axmed yaasiin digfir alla ya raxman raaximiin allah u naxariisto haddana waxaynu u gudbaynaa em, barnaamijkii oo sii socdaa gebagabana kusii siqaya waa allah u naxariistay axmed naaji sacad iyo heestiisii Ah, wuxuu ahaa axmed naaji saacad alla ya raxman raaximiin halka aad naga dhagaysanaysaan waa madasha furan inta aynu dib dambe ugu kulmi doono hawada waa anigoo xasan carabo jaamac farasle iyo axmed baashe oo idinle dhammaantiinba nooli kulantay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
gabarhyahaygu hadiyo adoongajaarago guri barwaaqa joogaad hooska guux bilowde gabarhyahaygu hadiyo adoonga jaarago guri barwaaqa joogaad hooska guux bilowde adaa gambinaayo garab maray wanaagee adaa gambinaayo garab maray wanaage maxaan kuu galaa ama kuu gudaa xaaja kuugu gadootee maxaan kuu galaa ama kuu gudaa xaaja kuugu gadootee